furniinka ayaa ku soo badanaya bulshada soomaaliyeed taasoo saameyn ku yeelatay caruurta ay dhalaan lamaanaha isfuray inta badan furniinka ayaa keeni kara dhaqaalayarida ka jirta deegaanka waxa ayna saameynta ugu badan ay saameysay caruurta taas oo loo baahan yahay in ay iska ilaaliyaan waxyaabaha keeni kara kala tagga lamaanaha isqaba qaar ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ahi ee ku nool magaalada kismaayo ayaa waxay siyaabo kala duwan uga hadleen waxyaabaha keeni kara furniinka qoyska su-aasha i weydiisay runtii waa maaragtay waxaan is leeyahay waa wax aad maaragtay magaalada uga jiro baryahan dambena aad usoo badanayo aniga fikirkeyga iyo iyo waay aragnimadeyda haddii aan ku cabiro waxyaabahaba sababo in maaragtay qoyska uu burburo kow waxaa ka horta xagga maaragtay dhaqaalaha dhaqaala yari soo food saaro ninka sababtoo ah qofka masruufka laga rabo iyo maaragtay dhaqaalaha laga rabo waa ninka ragga in maaragtay qoyskaas uu biilo uu infaaqo waxaa laga rabaa maaragtay ninka ragga laga rabaa haddii ninka raggii ay maaragtay dhaqaalahii dhaqaala xumi ay soo food saarto waxaa imaanaya maaragtay in labadii qof ay iska hor imaadaan dhaqaala xumidana waxaa ugu weyn oo maaragtay keeno waan ogsoonnahay waddan maaragtay hadda soo koobsanayo ayaan maaragtay ku noolnahay waxaa kaloo jiro caqabada labaad oo aan isleeyahay aniga way sababi kartaa burburka qoyska isfaham yari maxaan ku idhahdaaye labada qof marka hore ay maaragtay soo wada sheekeysanayaan iyagoo aan maaragtay aad maaragtay isku dhexgelin inkastoo labada qof markii ay maaragtay isku imaadaan un qof walba dabeecaddiisa markaas un la ogaan karo inta kale qofka uu burcad isku kaasoo marinayo laakiin waxaa ila quman in labada qof ee maaragtay muddo waqti soo wada qaataan haddii xataa la isku geynayo in fursad la siiyo ayaga naftirkooda bal ay isku fahmaan labadaas arrimooda maaragtay isleeyahay labada arrin oo maaragtay ugu waaweyn ee sababi karo maaragtay burburka qoyska saan qabo waxay marka hore ku bilaabanaysaa waxoogaa isfahamka oon fadhinin iyo labada qof markii ay isrukaansanayaan waxay salka ku haysaa dhaliintan marka hore iyo bilowga hore haddii waxaan dee qofka maskaxdiisu uu toos waxaan shay cibaada inuu yahay marka uu gelayo aaminsan yahayna cibaado inuu yahay guurku oo dhinac markii dee laga fiiriyo oo rasuulku naxariista nabadgelyo korkiisa ahaatee uu yidhi badiya guurka si maanta qiyaab aan ugula tartamo madaha kale dhinaca ay faa'iidada iyo shaygaa diiniga ay ka tahay dhanka kale uma adkaysanayaan labada qoof ishukaansanaya dhallinyarada soomaaliyeed ee xilliga welibana la joogo waxaa ku jira ka fiirsasho fara badan la'aan oo ka imanaysa xagga xagga muxuu ahaa diiniyan ama sharciga islaamka inta badan sababta a gabadhu waxay leedahay guurso guurka marka dhab ma aha waxaan inuu dhab yaha fiican waxayna leedahay hadhow ninkan markaad ka fujisato iska fur haddana laba bilood ama saddex bilood kabacdi mid kale guurso waxoogaa waxaan saaminsanahay un waxoogaa sariirtaas intaas beertaa inay dib u sii garato saan anigu isleeyahay marka halkaas dhabtii baan ka jirin waxaan dhihi lahaa dhammaan bulshada jubbaland ha noqoto ama guud ahaan bulshada soomaaliyeed ha noqoto waxaan dhihi lahaa kow ha lagu fadhiisiiyo alla kacabsiga dhallinyartan soomaaliyeed waan aaminsanahay hadday alla kacabsiga ku fadhiisiiyaan ama rag ha noqoto ama dumar ha noqoto shaygaas wuu waarayaa waayo waxaa bays ah ama sal ah alla kacabsiga wiilku wuxuu yahay bay gabadhu garan hadduu duruufaysan yahay bay garan hadduu si kale wax ka yahay bay garan wiilkuna sidoo kale gabadha wuu garan oo boqolkiiba boqol isaga inkastoo nin uu yahay oo caqli fara badan laga rabo dulqaadashadii laga rabo waxaasoo dhan buu marka fahmi marka saasaan dhihi lahaa